Haween ku nool magaalada Beledweyne ayaa ku ganacsada kaamamka barakacayaasha ee ku yaala magaalada Beledweyne iyagoona iibiya subagga, khudaarta iyo adeegyo kale. Ganacsiyadan haweenka ay samaysteen ayaa lacagaha ay ka helaan wax ay ku dabaraan nolosha qoysaskooda. Qaar ka mid ah haweenkaasi barakacayaasha ah oo warbaahinta la hadlay ayaa ka warbixiyay siday u ganacsadaan.
Subagaan gadaa. Subaga waxaan u ibaa wax yaryar qof walba waxay rabtaan ka iibiya. Makoonbada, madaalka, dhalooyin yaryar ah. Qof walba caaga, qof walba siday rabtaan wax uga gadaa. Magaaladan ka soo qaada. Ma wax iska iska oon iska nolol maalmeed yaryara waay moogiin ma galaan. Wax saaso ma galaan. Wax kastaan codsan karnaa, wax kastaan codsin ugu baahana. Macaan mar xagga daruuriga raashinka xagga aradka wax kastaan u baahana.
Waxaa ka mid ah babayga iyo mooska iyo een qasabka iyo baalka qara. Noloshan wax ka maaraya maasha Allah. Kaamka ku iibsada. Dadka haweenka kaamka joogaan iga iibsada.
Waxaan gadaa dhar ayaan gadaa baatiyaasha, googoradaha, xijaabada waxyaabahaas aan gadaa aniga. Walaa waxaan ku gadaa kaamka dhexdiisa iyo gurigayga xaafadda dhexdeeda. Dadka xaafadaha oo deriska ah iga iibsaday ilaahay wuxuu calaf gasho nolol maalmeedkeena. Inkastoo waxbarashada iyo waxaas waaweyn aan laga bixi karin oo oon qudaarta iyo hilibka iyo waxaas oon la dirir ay yihiin. Ilmay waxbarasho ay rabaan, bareeg ay rabaan, dhar ay rabaan. Wadaadka hadda ay qabana uu dhagaxle iska yahay. Waxaan isiri amaadaba nolosha laga maaray karinba dhagax wax laga keenay. oo adiga aad ku dabarataa wixii kale waxay aad ka hesha dharkaas saas ayaa igu dhalisay Inkastoo ganacsi yaryar ay samaysteen haweenka ayaa haddana waxay u baahan yihiin in lagu caawiyo siday u horumarin lahaayeen shaqadooda.